bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warka duhur
taliyaha ciidanka hesubta soomaaliyeed oo sheegay inay kordheen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho
magaalada kismaayo oo maanta lagu doortay shan kursi oo ka mid ah doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka
shil geese khasaaro iskugu jira dhimashadii dhaawac oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo garowe
munaasabad lagu xuseeyey maalinta afka hooyo ee soomaaliya ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada garoowe
taliska booliiska gobolka nugaalne ee puntland oo gacanta ku dhigay maanduuriyaal dadkii isticmaalayay kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
qaramada midoobey oo cambaaraysay dhaqdhaqaaqyada ruushka uu ka wado bariga yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
duur wanaagsan waa maalinimo talaadaha taariikhduna ku beegan tahay labylabaatanka bisha februari sannada laba kun labaylabaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga duuraayahayn markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu waramaya cabdinaasir deefu iyo anigoo ajuula shaakir isla deefu ayaa soo saaray warkayaga duur
waxaanu ku bilownay saaxiibyaal taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo maanta ka qaybgalay munaasabad lagu xusayey konton iyo laba hurgurada kasoo wareegtay aasaaska ciidamada asluubta soomaaliyeed oo lagu qabtay muqdisho oo ka hadlayay ayaa sheegay in al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho taasina ay tahay sababta in ciidamada ammaanka ay ku mashquuleen arrimaha siyaasadda ee dalka warbixin arrintaas ku saabsan wariyiina suleymaan xuseen alcadaal ayaa ka warmaya taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed mahad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in markii lagu mashquulay siyaasada iyo doorashada ay kordhisay al-shabaab weerarada ay ka geysato gudaha dalka taliyaha ciidanka asluubta oo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay sanad guurada konton labaad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa ka hadlay ammaanka guud ee dalka iyo weerarada al-shabaab ay geystaan xoogaa waxaad moodaa siyaasada xagkeeda iyo doorashada markii loo jeestay iyaguna naga soo tabajeesteen cadowga dalka waxaad moodaa inay shaqadooda kordhiyeen ayuu yidhi taliya mahad cabdiraxmaan aadan oo ka hadlayay munaasabada maanta lagu qabtay magaalada muqdisho dhanka kale taliyaha ayaa faray ciidamada asluubta soomaaliyeed ee hogaamiyo in ay diyaar ama u diyaar garoobaan ka hortaga weerarada al-shabaab iyo sugidda amniga guud ee dalka
da-daan oo kale waxay oo magaalada ku jirana waa aruurinaynaa waana badinaynaa ilaahay idankii waana fiicnaanayaan mana dhibaatoon doonaan innaga maxaa nagala rabaa marka annaga ciidanimaa nagala rabaa waana ku mahadsantihiin sida aad maaragtay noo qaban qaabiseen saraakiisha oo qaabka aad noo dhisteen aad baan kugu mahadnaqayaa ciidanimaa nagala rabaa dadaal ciidan baa nagala rabaa diyaar garow waa nagala rabaa cadowga waa idinka arkaay xogaa waxaad moodaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadowgii dalka waa naga soo daba jeesteenoo waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen innagana waxaana looga baahan yahay inaan taanada kordhinno difaac iyaga inaan kordhinno ilaalinta cadowga inaan kordhinno xogtiisa raadinteeda inaan kordhinno meel allaali iyo meeshii mataqaanaa yani naloogu talagalay oo dhan inaan difaaca adkayno iskana ilaalinno ayaa loo baahan yahay tanteeda kalena ilaahay nabad ha nagu gaadhsiiyo annagoo sida tan u badqabno u nabad qabno allah nagu gaadhsiiyo intaa waxaa ii dheer nimanku waxay soo sheegteen inay annaga noo yimaadaan waa ku celcelinaynaa warka asiga ah inayna soo salaamaan bay sheegteen waa ula ekoonaatay macnihi inayna soo salaamaan annagana sidaan ku salaami lahayn waa inaan sanberi diyaar u nahay jiljilaac waa inuusan jirin haddee ninkii ku soo aado meeshii lagugu ogaa ee gurigaaga kuugu yimaado inaad la waraysatuu kaa rabaa la waraysigaas aan u diyaar garowna darajo kasta wada oo ciidanka asluubta aan u diyaar garowna qoraxaa la taagan yahay caloo dhan baa la soo jeeday la taagnaa waxaan ku dadaalaynaa in aan wakhtigu soo yarayno inkastoo qolyihii garsoorka hadda ay nagu soo biireen oo kuwi qoladii ciidamada ay nagu soo biireen ee wakhtiguna waa iska yaryaha waa soo gaabin doonaa waxaa la inka rabaa marka oo nalooga baahan yahay si kalsooni leh wada shaqayn leh kalsooni leh wada shaqayn leh ciidannimo leh inaan u difaacno dalkannaga iyo dadkannaga iyo wixii nagula ogaa oo aan garanayno maalin hore waxaan ku hadlay
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayuu kaasi ah uu ka hadlayey sababta keentay inay kordhaan weerarada al-shabaab ay ka geystaan guud ahaan dalka wuxuuna sheegay ciidanku in siyaasaddu ay ku mashquuleen magaalada kismaayo ee jubbada hoose haddaan eegina maanta waxaa lagu doortay shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobanaad ee soomaaliya cabdirasaaq sakaafa ayaa warkan la diyaara guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa ay ku qabteen doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo ay deegaan doorashadoodu taalo magaaladaasi kursiga koowaad tiriskiisuna yahay hoob toddobaatan ziro toddobaatan iyo labo waxaa ku tartamaya cabdirashiid maxamed xidig kaasi oo markaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiiyey cabdisamed maxamed cabdulaahi balse waxaa mar kale kursigaasi ku guulaystay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig guddiga doorashooyinka jubbaland oo natiijada ku dhawaaqa ayaa sheegay in cabdirashiid maxamed xidig uu markaasi helay toddobaatan iyo shan cod halka musharaxii la tartamayay ee cabdisamed maxamed cabdulaahi uu helay siddeed iyo toban cod iyadoona ay hallaabeen laba cod sida markaasi uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland oo markaasi ka hadlay marka la eego doorashooyinka kadib sidii markaa doorashadu ay u dhaceen islamarkaana codadka loo helay kursiga labaad ee markaasi maanta lagu doortay magaalada kismaayo islamarkaana tiriskiisu ahaa hoob boqol iyo soddon islamarkaana hore ugu fadhiyey wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda ganacsiga maxamed diiriye khaliif shaakuud ayaa waxaa kula tartamay mawliid cabdi maxamuud iyo musharax haboon xasan tifrow kursigaasina waxaa ku guulaystay mawliid cabdi maxamuud sidoo kale kursiga saddexaad ee maanta doorashadu ay ka dhacday ee kismaayo marka la eego waxa uu ahaa tiriskiisa hoob eber toddobaatan iyo sagaal kaasi uu ku fadhiyey farxiyo amay ku fadhiday farxiyo xasan maxamed waxaana maanta ku guulaystay maxamuud maxamed cumar kulow isagoo helay codad gaaraya toddobaatan iyo afar halka bashiir nuur oo la tartamayana uu helay kow iyo labaatan cod islamarkaana guddigu ay shaaciyeen in laba cod markaa uu hallaabay kursiga afraad ee markaasi maanta magaalada kismaayo lagu doortay ayaa ahaa hoob boqol toban iyo labo horey waxaa ugu fadhiya cabdicasiis maxamed cabdulaahi xukun waxaana maanta ku tartamay daa-uud cismaan cali iyo cabdiqaadir maxamed wacays waxaana kursigan ku guulaystay xildhibaan cabdulqaadir maxamed wacays kursiga shanaad ee ugu dambeeyey doorashadiisa maanta ka dhacday magaalada kismaayo ayaa ahaa hoob boqol soddon iyo lix kaasi uu u geeriyooday ama uu ka geeriyooday allah u naxariistay maxamed cabdi gaandi waxaana kursigan ku guulaystay cumar yuusuf qalaadiid oo helay siddeetan iyo laba cod halka musharaxii la tartamayay cabdifataax cumar macalin uu helay toddobiiyo toban cod si kastaba haatee maamulka jubbaland ayaa ah maamulka ilaa ay haatan aan shaacin kuraasta deegaan doorashada labaad ee garbaharey maadaama khilaaf xoogan uu markaas u dhexeeyo maamulka jubbaland iyo weliba dowladda dhexe ee soomaaliya balse waxa ay sheegeen in dhowaan ay soo gebagabeyn doonaan doorashada kuraasta taala magaalada kismaayo
cabdirasaaq muuse axmed sakaafa aad uu mahadsan yahay shil geesay khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac ayaa waxaa ah maanta laga soo warinayahay inuu ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo garowe sakriya cabdinuur gacmo dheere ayaa faahfaahinaya
faahfaahin dheerada ayaa waxay ka soo baxaysaa shil dhimashadii dhaawac dhaliyey oo maanta ka dhacay laamiga dheer ee tuulooyinka xaaji dalsan iyo xaaji qeyre oo ka tirsan gobolka nugaal shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari ay saarnaayeen ilaa iyo saddex ruux waxaana isla goobta ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii saarnaa gaariga shilkan galay halka dhaawacyada ay soo gaareen laba kale gaariga ayaa la sheegay inuu ka soo baxay magaalada garoobe ee xarunta dowlad goboleedka puntland waxaana u sii jeeday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gaariga shilka galay ee laamiga dheer ee tuulooyinka dalsan iyo xaaji qaro ka tirsan gobolka nugaal ayaa ilaa hadda la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysay shilka taliska booliiska ee gobolka nugaal ayaa sheegeen in ay had baaritaano ay ku samaynayaan waxyaalihii sababay in gaariga rogmaday mana aysan ka warbixin faahfaahin ku aadan shilka khasaaraha dhaliyey waddooyinka isku xihan magaalooyinka ee puntland ayaa waxaa inta badan ka dhaca shilo noocaas oo kale ah waxaana horay dhimashii dhaawac ay soo gaareen dad rakaab ah iyadoona loo aaneynayo qaar ka mida waddooyinku aada u burbursan
waad mahadsantahay sikri geliska booliiska waxay gacanta ay ku dhigeen maandooriyaal iyo dadka isticmaalaya kadib howlgallo kala duwan oo ay ciidamadu ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah nugaal markan waxaa la diyaaraa cali aadan axmed
howlgal uu markaasi hogaaminayay taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal oo lagu soo qaqabtay maandooriyaal iyo dadkii isticmaalayay howlgalkan oo qaatay lix saacadood ayaa waxaa ka qayb ahaa taliyayaasha saldhigyada garowe saraakiisha sida ay dhiida waxaana ujeedka uu ahaa la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada iyo maandooriyaha ciidamada booliska oo xog ka helaya hay-adaha sirdoonka puntland ayaa howlgalkan ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha garowe iyaga oo guryaha iyo gaadiidkaba baaraya si argagixisada ku dhamaalaysanaya markaasi magaalada loo soo afjaro waxaana sidoo kale lagu baadigoobayey maandooriyaha nuucyadiisa kala duwan taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in howlgalkan ay noqon doonaan kuwa joogto ah si markaasi fursad aysan u helin kooxaha nabadiidka ah iyo kuwa dhallinyarada u maandooriyaha ku isticmaala ciidamaduna ay diyaar u yihiin in bulshada wax walba oo dhibaya ay ka qabtaan sida uu hadalka u dhigay
cali aadan ayuu kaasi ahaa saaxiibyaal oo wararka galiska nugaal ka hadlayay ciidamada booliiska oo markaa howlgallo kala duwan ay kusoo qabteen shakhsiyaad isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya oo markaa howlgallada ay ka sugayeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka nugaal ee maamulka puntland il warka duur ayaad dhegaysanaysaan munaasabad lagu xusayay maalinta afka hooyo ee soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi ee puntland ayaa halkaa kasoo warama maxamed xuseen dheere ayaa faahfaahinaya xuska maalinta afka hooyo oo ah maalin weyn ayaa maanta ka qabsoontay magaalada garowe ee xarunta puntland waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyadda warfaafinta dalxiiska hiddaha iyo dhaqanka ee puntland munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka socday xukuumadda mas-uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta abwaano iyo waxgarad madaxdii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa si isku mid uga hadlay muhiimadda afka hooyo iyagoona sheegay khataraha waaweyn ee uu wajahayo
asaaskiisa ugu weyn waxa weeye ubadkeena inaanu barno wey oo iskoolaadka lagu soo dhigto haddii kale inteena tan soddon sano afartan sano kadib cid ka noolaanaysa male waa inta afka taqiinay ilmaha kaleeto oo af soomaaliga aan ku barbaarinna meelay u wadayaan male markuu afku saas uga baaba'ayaa markaas
aniga marka khatartaan arkaa waxa weeye in muddada aan sii fogayn dadku ay nagaan dad soomaaliya ku nool oo midabkoodu kii soomaalida iyo mid kaleba uu isu bedelay oo aan calaamadihii iyo astaamihii hidihii soomaalida lahayn laakiin soomaaliya ku nool waxaa lagu ilaalin karaana ma aha inaan sanadoo boqol iyo labaatanka febraayo halkaa dharbaqan soo qaadano isugu nimaadno oo xoogaa cadtowno oo kala tagno oo sanadka dambe isugu nimaadno taa looma ilaalin karayo waxaa lagu ilaalin karayaa wixii oo dhintay sidaa daraaddeed afkeena soomaaliga yaanu noqon af dhintay wuxuuna ku noqon doon af dhintay markii ay dadkiisu asaga dadka soomaalida ahi markii ay adeegsadaan afkooda soomaaliga oo ay si talmoon oo wanaagsan u adeegsadaan afkooda waa u jirayaa waxaa weliba meelaha qaarkood lagu qiyaasaa
warkaas goorimaad kala socotaan waa raadi hadalsane magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsana waxaa ugu waaweyn qaramada midoobey waxay cambaaraysay dhaqaaqyada dowladda waddanka ruushka ee ka wada bariga waddanka ukrain muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa la sheegaya ama sidoo kale isoo tarayay warar ku aadan in ruushka uu wado duulaan ku aadan waqooyiga dalkaasi ukrain inuu weeraro kala duwan u ka geysto qaramada midoobey ayaase arrintan cambaaraysay maraykanka ayaase ah wadamada hadda digniinaha kala duwan diraya muwaadiniin fara badan oo ka kala socda wadamo dhowra oo dunida ku yaala ayaana muwaadiniintooda kala baxay gudaha waddankaasi ukrain cabsi ku aadan in ruushka uu duqeymo uu ka fuliyo gudaha waddanka ukrain halkaasina hadda ay ku sugan yihiin ciidamo la sheegaya xadka waddanka ukrain iyo ruushka u dhexeeya boqol iyo lixdan kun oo ciidamo ah qaramada midoobey ayaase arrintan cambaaraysay waxaana sheegtay inay tahay mid ay aad kaga xun tahay
warkii duurnimo waa naga intaa cabdisana jolo shaakir iyo anigo cabdinaas ayaa idina socodsiinaya waxaa farsameeyay axmed aada warkan kiisa nagu gungan sidaasina debi
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga relia dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talan hel